bismillahi alxamdulilah wasala allahu calaa sayidina maxamed wacala alihi wasaxbi aykan waa ku salaamayaa guud ahaanna waxaan salaamayaa shacabka soomaaliyeed gaar ahaan reer puntland alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waayeba waa waaye maalinba waa maalin gaalkac iyo kal hore hadda marxaladii ay ku jirtay iyo maanta meeshay joogtaana waa kala labo kala hore hadda meel walba dhaawac baa daadsanaa meel walba meyd baa yaalay magaalo lagu kala qaxayo lagu kala cararayay ahayd madaafiicda iyo waxaa isdhaafaysay iyo rasaasta dabcan dee caalamka dagaalana waa ka dhacaan heshiisna waa yimaadaa arrintan hadda hadda socotana waxay ahayd oon xurkeedu ahaa dagaalada kharaari markii ay dhaceen waxaa yimid beesha caalamka waxaa yimid dowlad goboleedyada soomaaliya waxaa lagu dhawaaqay xabad joojin xabad joojintaas kadib waxaa timid waxaa yimid taliyaha ciidamada xooga dalka soomaaliyeed oo nin reer muduga oo reer gaalkacyooda ah isaga oo ka wata wakaalad buuxda madaxweynaha dowladda federaalka si brivada si brivada marka hore wuxuu u arkay odayaal dhaqameedyada iyo isimada iyo waxgaradka iyo bulshada in gaalkacay nabad u baahan tahay baa runtii lagu wada qancay kadibna maamulada iyo galmudug iyo puntland labaduba waa soo dhaweeyeen arrintaas si ay u noqoto arrin la isku aamini karo labada dhinacna ay ku kalsoonaan karaan hoggaankeeda waxaa loo dhiibay islaam bashiir islaan cabdille islaan faarax oo ah isin guud oo soomaaliyeed gaar ahaana ah isinka ugu fac weyn isimada gobolka mudug ahna shaksi dadka soomaaliyeed iyo guudaha guud ahaan iyo gaar ahaanba reer mudugba ay kalsooni badan ku qabaan labada dhinacba arrintaa marka islaamka la muday islaamkuna wuxuu u yeeray odayaashii dhaqanka isimadii kale qaybihii kaleoo bulshada waxaa la isla qaatay gaalkacye in baab baabkii hore ka duwan loo habeeyo oo nabadgelyo loo raadiyo guddiyaa la dhisay guddi sagaal iyo labaatan xubnood inuu yahay aan filayo guddigaasi guddoomiyey doorteen guddoomiye ku-xigeenay samaysteen madaxwaaxeedyo iyo xubnay kala samaysteen waxa hadda stageka la joogay wuxuu ahaa in loo diyaariyo gaalkacyo in lagu wada hadlo oo waxa la kala tabanayo in la isdila keenayay in la soo gaarsiiyo miis in la isugu yimaado oo lagu wada hadlo waxaa kale oo la sameeyey ciidan ciidamada xooga dalka soomaaliyeed milatariga ah ciidankaas oo ka kooban dadka deegaanka laakiin toos u hoos taga taliyaha ciidanka xooga ciidankaa waxaa la dejiyey suuqa runtii waa ku ammaanaynaa ammaanka magaalada gaalkacyo wax weyn bay ka qabteen magaaladu magaalo ganacsigeedii iyo nolosheedii iyo is-aaminkeedii soo noqday bay noqotay awalba dadka wax biinaya oo gaalkacyo fidmada ka abuura oo dhan konton qof ma dhammayn marka goortii dadkii jirrida ahaa ay arkeen inaysan baxsanna karin hubna aysan la geli karin suuqa iyo meelaha publica dadku isugu yimaado waxaa sahlanaatay in dadku si nabadgelya isu dhex maro ciidankaasi marka faa'iidadiisii markii la arkayna runtii dadku waayadii hore shakiba hala qabo laakiin waa laga shaki baxay waa u tacsiyeynayaa taliyihii ciidankaas oo runtii hawl adag ka soo maray iyo saraakiil kale oo la socotay qarax ismiidaamina lagu dilay allaha u naxariisto ciidanka booliska laftiisa ciidan isku dhafaa jiray laakiin ciidankaasi actif badan ma ahayn oo waxaa ka miisaanaya macno roonaa ciidanka milatariga united nationka iyo qaramada midoobay iyo xafiiska siyaasadda soomaaliya u qaabilsani saameyn bay ku lahaayeen waayo monitariga waxaa hadda gaalkacyo ka socda dhaqdhaqaaqeeda qayb bay ka ahaayeen waxaa ku xiraa in gaalkacya amni noqoto wax badan oo horumara oo beesha caalamku ay gacan ka geysan lahayd marka aad baan ugu faraxsan nahay booqashada uu maanta ku yimid xogayaha qaramada midoobay u qaadirsan arrimaha soomaaliya inuu gaalkacyo ku dhex lugeeyey inuu xarumaha magaalada labadeeda dhinacba uu daafeeda tegey inuu xeryaha ciidanka soo arkay inuu magaalada business baqaaidaheeda iyo ka ka qadeeyey oo ka cunteeyey oo uu carwooyinkeeda wax ka gatay waxay muujinaysaa inay meelo badan oo afrika ah gaalkacya maanta ka nabad roon tahay waxaana isleeyahay arrintaasi markhaanti waxay u noqonaysaa in beesha caalamkuna ay ku qanacdo gaalkacyo mashaariicdii ka xanibnayd horumarkeeda oo laga caawinayo soomaaliya in la siiyo dadka u dhashay gobolka mudug oo labada dhinacba ah oo kalsooni darrada qabayna waxaan leenahay dee kiitin oo aan u dhalan gaalkacyo oo london ka yimid oo aan soomaaliya meelna saa ugu dhex lugeyn karin baa gaalkacyo ku dhex lugeeye iska daaya baqdinta oo imaada dalka oo maal gashada oo dadka waxa isku dirayaa waa cabsi marka taas taasaan ka leeyahay waxaan maqlayaa maalmo dhaweyd qolada consulka qaarkood oo idaacadaha ka hadlaya oo la gaalkacaya ammaan maaha oo nabadgelya kama jirto oo dadkiibaa lagu dhexlaynayaa oo waxaan leeyahay waa iyaan daro waxa ay ka qaylinayeen iyagaa loo doortay inay wax ka qabtaan saddex sano iyo siyaaday joogaan xubnaha hadda consulka jiraa wixii iyagu loo doortay inay cid kale kusii eedeeyaanna waxba tari mayso aniga iima kala socno guddoomiyaha ay eedeynayeen iyo iyagu waayo guddoomiyaha iyagaa doortay inay la xisaabtamaanna iyagaa lahaa inay marka inta media yimaadaan ay iyagu is-eedaynta dhexdooda ay magaalada dhaawac ugu geystaan oo magaalada sharafkeedii iyo nolosheedii iyo jiritaankeedii ay dhaawacaanna hadde waa ayaan daro waxaana qabaa khaladkaa waxaa iskale bulshada reer gaalkacyood qeybna waxaa le dawladda dawladdu dastuurka dalka iyadaa mas-uul uga ah wuxuuna qeexayaa dastuurka dhismaha dawladaha hoose iyo konsulladu cidda noqon karta xubnaha konsulka dawladda hoose waxa weeye waa culimada waa cuqaasha waa ganacsatada waa dadka ahlulcaqdi wal xilligaa dadka magaalada degan dadka ugu macquulsan oo magaaladan wax ku korin kara oo mustaqbalkeeda ka fekeri kara oo haddii dhaqaalo loo baahda dhaqaalo bixin kara oo hadday nabad noqoto nabadeeda ka shaqayn kara oo hadday horumar tahay horumarkeeda wax ka qaban kara yaa la rabay in consulka laga keeno maayarkuna uu iyaga kasoo dhex baxo mushkiladda timid marka maxay noqotay wixii dhinacii kalaa loo dhigay wiil yara oo aan guri lahayn oo xaas lahayn oo nolol ka fekerayn oo waxaysan oo saabira yaa waxaa la yidhi qolo walbaa inta soo dirtay orod aaya aayaha magaalada ka taliya gaalkacyo masiirkeeda iyagiibaa isku mashquulay xoolaga canshuurtaha dadka laga qaadayay bay isku wada haystaa maayarkiibaa noocaasa waxaa consulkii wixii oo dhan baan wax isdhaama ahayn marka mushkiladda laga bixi mayo oo magaalooyinka puntland horumar heli mayaan ilaa dadka ku habboon inay magaalada masiirkeeda ka taliyaan la keeno arrintaasna dembigeeda waxaa iska leh beelaha aniguba ka mid baanahay odayaasha wax soo xulaana dembiga iska leh nin jeclaysiga wax u keenaan qofka ay meesha ku habboon lama keeno wixiibaa beela laga dhigay beelana meeshaani uma baahne waxay u baahan tahay yaa magaaladan u noqon kara ehel oo waxa ka ba'san wax ka wanaajin kara oo hadday jidaad u baahan tahay dadku ku qanci karaan mustaqbalka waxay u keenaan oo hadday ammaano leedahay dhaqaalaheeda ammaanin kara oo haddii dhaqaalaheeda la teelaynayo teelayn kara oo qof macquula oo dalkan iyo dadkan magaaladan horumar gaarsiin kara xuli kara wixii loo baahnaa marka lama marin waxaa la yidhaahdaa qof xumi ma jiro laakiin waxaa jira qof aan aqoon waxa uu ku fiican yahay marka dad badan oo waxaa inta badan la keenaa waxay ku fiican yihiin aan aqoon laakiin dadku mar walba waa waxtar dhibaatada jirtaa marka oo in dhallinyaradaani sidaa u hadlaan ay keeneen waxaa keenaya markii hore aan dad mas-uuliyaddan ku habboon aanaan soo xulin dembigana waxaa iskale odayaasha waxaa le bulshada marka hore cid dadku ka imaanayay waxaa iskale dawladda lafteeda oo aan dastuurka waxa ku qoran laftoodu ilaalin waxaasoo dhani marka khaladaadkaa waxay keenayaan qofku inta mas-uuliyaddiisa aqoon waayo wuxuu raba inuu sameeyo iyadana waxaan leeyahay arrintaasi arrin meesha qabata ma ahayn laakiin haddee warkoodii waxaa beeniyey haddii maanta keetan iyo wafdigii la socda ay gaalkacyo ku dhex xogeeyeen iyadaa ku filan wuxu ay beesha caalamka u sheega waa dhegaysanaya iyagoola beesha caalamka waxaan u sheegaynaa inaysan gaalkacda nabad ahayn kuwa anigu weliba waxaan odhan lahaa xilkana ha laga qaadana lasoo xirxiro oo dawladdu ha qabato waxaasoo kale waa criminal weeye waa dambiilayaal qaran weeye waxaan kaloo rabaa inaan halkaan iyagana uga mahad celiyo wasiirka xogeenka wasaaradda arrimaha gudaha oo maalmihii uu joogay isaga laftiisu shaqooyin badan qabtay oo dawladdu hadday dhowrkii biloodba mar gaalkacyo wasiir usoo dirto ama wasiir ku-xigeen yimaado oo meeshu in dawladu joogtaa la dareemi lahaa dawladda socodkeedu waa ku yaryahay wasiirka iyo wafdigiisiina waa waa u hambalyeynaya waxaan leeyahay inta ay joogeen mediahan kala socday wax fiican bay qabteen aada baan ugu mahad celinayaa waxaan soo dhaweynayaa kale qorshaha hadda socdo oo ah dib u dejinta dadka barakacyaasha reer puntland oo dawladda iyo beesha caalamkuba hadda ka wada shaqaynayaan alxamdulilah dee reer gaalkacyana waxaan u rajaynayaa gaar ahaan reer mudug guud ahaan nabad iyo horumar waxaan rajaynayaa in wax wanaagsani soo baxaan wadahadalka iyo nabadeynta hadda islaamka iyo guddigu iyo salaadiinta iyo khiyaarta kale ay garwadeen ka yihiinna waxaan u rajaynayaa guul